al-shabaab mar kasta waxay isku dayaan inay ka faa'iidaystaan colaadda qabaa'ilka iyo weliba dhiigga shacbiga iyagoo u isticmaalaya dacaayad adiga iyo maamulka maxaad fariin ah aad shacbiga u sheegi lahayd mudana guddoomiye oo arrimaha shabaabka ku aadan oo inta badan ka faa'iidaysta dacaayadaha shabaabka ee gobolka shabeellada hoose gaar ahaan marka anigoo ku hadlaaya maamulka degmada marka kuna hadlaaya dadka koonfurga dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaan leeyahay barbabaandada al-shabaab mararka qaarkooda ay fidanayso ma mudna xataa in la sheega iska dhaafe in la dhegeysto ama in la akriyo ma mudna maxaa yeelay neef ama qof naf baxaaya qof naf baxaayo oo naftu sakaraatulmood ay ku marayso ay ku hayso meesh ugu dambaysay ay ka taagan tahay warkiisu ma la qaban karaa warka qabas hadduu warqaba warkiis qabas ma leeyahay qabasha ma laha qofkaasayto wixiis way asigo xay ah ama maku xanuunsanayay wixiis ku hadlaayo qaraha waa la qabanaa waa la quraa laakiin asigo xarla malagti maxaaye xalkooda ay taagan tahay nafta hadduu hadlo wax sheego habarkaas kasoo qaad malaaw daqiiqada kadibna asnaf baxo shabaab waxtaas ayay lamiitaal tahay shabaab waa nafbahaysaa hadday bulbadaanta fidiso hadday dacaayad fidiso ma mudna in la fiiriyo in la akriyo in la dhegeysto waxaasna waxaan leeyahay cidda ku hoolan ama cidda sheeg sheegayso waxaa ka digtoonaa waxa waa laga yimid shabaab waa la bacsahayaa shabaab dowlad baa la dirinaysa shabaab adduunka baa daba ka taagan annaga ay haddaba taagan shabaab dib uma soo noolaanayso ciddii hadda kale ama maarata hadaladeed dhegeysanayso ama buurbuurinayso waxaan ku leeyahay iimaanka allah ku geliyo haddaad shalay shabaab jecel isku haye waxaasayto waa laga gudbiyaa ku hoolaanin kasoo gudub dowladaada majaaqan dowladaada arrimaheedu sheeg sheeg dowladda shaqadeeda sheeg sheeg meelaha ku soo qor shabaab way dhimitay wax xaji ay leedahay dambi ma jirto inta dhiman insha allahu tacaala dowlad bau taagan waa la dhamaystirayaa wax meel kasoo qaad ma laha maa la dhegeysan doono waayahay aada u mahadsantahay mudane guddoomiye si loo waariyo nabadda gobolka shabeellada hoose gaar ahaan marka taageero nooce ah ayaa loo baahan yahay baad isleedahay loogana baahan yahay dhanka bulshada adeer laba dhinac waa loogu baahan yahay dowladii dowladayna koonfur galbeed oo dadkii ama shacabkii ay mas-uulka eeday inay tusto wax u qaba ugu yaraan shabaabda inay kala gariso wadooyinka maarata xeran in loo furo ee dib u dhiskii magaalada ama bilicii magaalada socodinteeda inay ka qayb qaadato dowladaynu hadday tahay koonfur galbeed iyo hadday tahay dowladda dhexda waxaa weeye intaa loogu baahan yahay taageeradu ay maanta dadku u baahan yihiin ama ay mudan yihiin in loo qabto waa intaas in shabaab lagala diro wadooyinka loo furfuro magaalada ama deegaankina dib loosoo noolay dib loosoo celiyo oo loosoo loo maragti muxuu ahay loo loo dhiso dib u dhexeeya ay hesho magaaladu iyo shacabkii oo gacmaha iska qabsado maaragtay shaqadiisa caadi ah guda galo shabaabna sheekadeeda iyo hadalladeedu meel iska dhiga ciddii shabaabbi ama ula soo hadasha ama usoo injibaad ama ay aragtay inay noo soo gudbiso ka dowlad ahaanka maasuqan inay noo soo gudbiso inta loo baahan yahay intaa waa intaa haddii la helo dadkan way kaceen wayna hooseen adduunkay maaragtay muxuu ahaaye dhinaca raaci doonaan dal wax soo saarna way haystaan dal webi maraayay haystaan dal bad ay ku taalo badda laga kalluumaysa ay haystaan wadooyin waaweyn oo lagu ganacsada ayaa ku yaala dadku maanta waxay u baahan yihiin in lagu garab siiyo la dagaalanka shabaab wixii kaloo dhan dib ay usoo noqonayaan shacabkina way heli doonaan intaas in laka taageero ayaa codsigeygu maalintii mar labaad aan dib ugu celinaya dowladda koonfur galbeed iyo dowladda soomaaliyaba fariinta aad jeclaan lahayd in aad u dirto dadka laga yaabo inay akhristaan ama ay dhegaystaan waraysigan maxay tahay mudana guddoomiye dhammaan waxaan isleeyahay qof kasta oo soomaaliyeed oo meel walba ay joogto oo meel waxa joogtee waxaan leeyahay deegaanka aan ka hadlaayo ama degmada aan ka hadlaayo si ay u horumarin laheed qof walboo soomaaliya inaad ka shaqaysid aad nagala shaqaysid hadday afkaar tahay hadday talo tahay hadday waxqabadba tahay waxaa idinka rajaynayaa ninkii codkayga qof kasta codkayga maqlaayo inaad nagu garab siisaan annagu waxaan umad u ballan qaadaynaa inaan ku hogaamino wanaag maxaan yidhaahdaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo mid qura naga ah inkasta xaqeeda inaan hesho ayaan ku hogaaminaynaa cadaalad badan inaan naga meesha maarata ummadda ay ka hesho ayaan ku hogaaminaynaa waxaan ku hogaaminaynaa cid kasta oo musuqmaasuq samaynaysa ama horbeedaysa inaan ka hortagno si toos ah uga hortagno anaado musuq uma baahnin naga qabso in naga reebo musuqaada طيب.
wanaagsan tahay wabilahi tawfiiq waaya gudoomiye su-aasha su-aasheeda ugu dambaysa waxay tahay al-shabaab dhowaan waxay baahisay hadallo been abuur ah oo ay u sheegayso ama ay ku sheegayso inay heshiis la gashay mid ka mid ah qabaa'ilka dega gobolka weliba beesha aad adiga ka soo jeedo maxaad ka leedahay warkaas adeer wakaasa anigu ma aanan maqlin meel hadda lagu soo qorayna ma aan arkin laakiin maadaama ay warbaahinta i weydiisay waxaan ka leeyahay al-shabaab iyo beesha aan aniga ka soo jeedo ama aan ka dhashay ama beelweynta be- beelweynta bimaal xaanaanay ka tahay shaksi ka mid ah ishabaab oo heshiiya ama isugu taga ama warhadal asdhex maro ma jiri doonto ma jiri doonto mana jiri dooni doonto shabaab haddii ay waxaa soo qoratay oo baraha ay soo dhigatay waxaan leeyahay hadalkaa kuma degmaayo hadal kuu soconaayona ma ahin beesha biimaan iyo shabaabna qorax bay isku jiideen geed hoos isma keenin dadku taallaa xoolihii shabaab biimaan halkadii beesha biimaana ku maqan halkadii deegaanka ku maqan waxaa ku maqan boqolaal qof oo yacni maaragtay rag iyo dumar ah ayaa ku maqan shabaab maantu raja ay ka lahaa karto beesha biimaan dhexdeedu ama shaksi ka mid eh haaba yaraatee ma jiri doono kuwo gudaheeda ku jiro beeshaan ka soo jeeda ayaa ka tuurahaya ka cararwaya ka teguhayo oo kasii socdaana ka tegoyihin daraadka maxaan yidhahdaa dhibaatada ay beesha loo geystay sababteedu maanta ma fulaayo beeshaas cid ka socota ama rag lamid rag ka mid eh inay shabaab gogol la geliyeyso ama la fadhiisanayso ma filaayo haddii ay dhacdani haddii ay dhacdo dadka dadka maaragtay deegaanka annaga ayaa ka talana annaga ayaa kashayna annaga ayaa ku hogaaminayna annagaan ka hortegi doono arrimahaas haddii ay dhacaan marnaba ka aqbali doono shabaab maanta been inay heshiis wax suurtagelaayo marna ma ahayn dowlad ayaa ka horjeeda la dagaalayso shabaab shabaab wax allaal wix- wax ay reebataa beelahaasan u reebata ma jirto wax u dhiman oo silaahay abuurta ma jirto wixii kale u dhiman haddii weli dib inay maaragtay ka soconisay doonaysane hala timaado diyaara loo leeyahay xogtan si bulshada oo dhan ay u gaarto diyaar ma u tahay inaad warbaahinta caalamka gudaha iyo eh, dibaduba aad la hadasho si aad u caddayso arrintan in shabaab waxay samaynaysa brobagando yihiin xaqiiqiyan waxaan kuu sheegayaa ama kuu tilmaamayaa shabaab beesha biman iska dhaafee dhaqankeeda iyo dhallinyaradeeda iyo waxgarabkeeda iskala dhaafee shaksi beeshaas ka mid ah shabaab gobol ulama fadhiisanaayo heshiisna magula soo geli karaayo haddii lasoo galana asasa mid umalayo ayaga ka mid ah gudaheeda joogo ayaga lamid ah oo ayaga ku adkaane soomaalida waa ku adkaane maanta gudaheeda mid ka mid ah waa la fadhiisi karaa waxna waa isla sheeg sheegi karaan laakiin dowlwinta beesha biimaan waxaa jirto waa ka nazahan tahay mana lagu tilmaami karo wixii taariikhigii soo dhex martay shabaab iyo biimaan wax la yaqaan waaye xool shabaab ay qaadayne damac looma laha dad ay dishayne damac looma qabo in gobol loosoo fadhiisto shabaab marka waxay la imaan karta gobol ay lasoo geli karto waa wax aad iyo aad u fog maanta shabaab waa urur ururna qabiil gobol muula geli karo dil iyo maxaa yidhahda idhac baa ka dhexeeyo wixii hore lasoo maray saddex sano afar sano ayay dagaalamayeen ay dilaayeen oo isdilaayeen maanta marka dadkay ka lahaa karto ma karan karo mana jiri karto inay tan kasoo yeelato maanta dowlad baa taagan dowladdan hor kacaynaa ciddii aan ku ogaano oo shabaab maaragtay qof u shaqeeyo shabaab la shaqeeyo ama shabaab dhex ka dhigo ama shabaab maaragtay hadal wadeed dhegeysto ama meelaa soo dhigaa ku ogaanine insha allahu atayna wuxuu ka ahaa doonaa kamal shabaab si ayuu nu ahaa doonaa asigina waa u tegi doonaa maalintiis haddii ilaah yidhaahdo aada u mahadsan tahay mudana guddoomiye adiga mudan raadiyo koonfur galbeed soomaaliya